عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل انتان عشرك بلابين لما مسألو كل عشرك يا حالي midna aan wax ka yar taabtay midna aanan taaban oo laakiin sharaxa kuba sugnayd oo laga yaaba haamishka tacliiq lana dee qolooyinkan fatxiga haystaa markay arkaan kolley masaladii inaanay u dhammaan hoo bal matalan ama dhinacuun iyo qowlkood ay kaba arkaan baan in yar dib ugu laabmayaa labada masale waxa weeye kolley waa laba masalo iyaduna dee janaais ku tacalluqsan waayo salaadii iyo wixii ku tacalluqsanayd baa aan dhaafaynaa waana salaadii ayay kuba tacalluqsan tahay masalada hore waxa weeyaan waa bal maalan ilmihii yaraa ee isagoo aan taam ahayn ama aan muddadiisii gaadhin soo dhashay bal maalan maxaa xukumka salaadiisu ay noqonaysaa nafkumuu soo dhalan waaba dhicis maxaa xukumka salaadiisu noqonaysaa kolley taas maan taaban aslan hadal xaafid oo meesha soo yar maray oo isagu masalo kalaba kaba hadlaya uu kaba cabiray waxa weeyaan saqdiga markaa dee hadduu keligii yahay in laguma tukado intaa cabiray baa tacliiq oo ibnu baas baa leh ayuu soo qaaday uu leeyahay masalada mey waa lagu tukanaya taas xadiidna uu soo dhigtay anna markaa taa inaamaan taabin waayo casharka dee ka baqanaya haddii meel kastaba la taabto inuu casharku socon waayo marka masalada horta haddii ilmaha ama wuxuu dee soo dhashay inuun wax naf tilmaamaya iyo ruux uu ku soo dhasho la dareemo neefsi uu neefsaday hindhisa uu hindhisay dhaqdhaqaaq oo kale qaylo dabadeedna uu dhinto taasi way isku waafaqsanyihiin culimmadu in lagu tukanayo waa lagu tukanayaa bal dee xukumkii dhaxal iyo wax kastana waa yeelanayaa bal markaa taas weeye laakiin waxa weeye hadduu bakti ku soo dhasho maxaa xukumku yahay xukumku yahay marka haddaan ku yar horeeyay masaladu kolley laba waj bay yeelanoo tacliiqa uu leeyahay ibnu baasna xadiid buu soo qaaday axmed iyo ibnu maajah iyo ay wariyeen iyo tirmidi lafdigana tirmidiba may xadiid adigu ay wariyeen ha qolooyin kale axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i oo xadiid muqiiro ahaa oo laftigiisu ahaa kolley halkaa laftigu waxaa laga yaabaa kutubta qaarkood laftigu saa ma ahayn wasaqdu ama siqdu yusallaa calayhi wayudcaa liwaalidayhi bilmaqfirati waalraxma ilmihii yaraa dhiciska ahaa waa lagu tukanayaa labadiisa waalidna salaada dhexdeeda loogu ducaynaya waa ti aynu hadalba soo aragnay duco uu xasan albasri lahaa aynu kuba soo aragnay isagoo tarjamo raaciya sheekhu oo farad iyo noogaba yeelay macnaa labadiisii waalid ayaa maqfiro iyo naxariis loogu ducaynaya waxaanu ka cabiray isnaadku waa xasan xadiidka tirmidina waa wariyey bal tirmidi wuxuu ka cabirayay inuu xadiid xasan oo saxiixa iyuu martabadaas rijaashu waa rijaal hiqaad ah albaanina waa saxiix yeelaa marka xadiidkaasi muxuu faa'iideynayaa in halkaa laakiin saqdiga ay taalla aifli tirmidi oo kaliya ay taallay aifl dee difliguna wakhtigaas iyo ilaa uu tamiis ka gaadhayo difl waa lagu magacaabayaaye bal waxaan sheegaynaa un kii isagu inuun wax ruux iyo tilmaamaya inuu dee nololun ku soo dhashay kaa waa lagu tukanayaa baan idhi waana isku waafaqsan yihiin ee ka khilaafku waa jiree xadiidkaasi muxuu faa'iideynayaa laftiga saqdi haddii la idhaha sax laakiin tifla haddii la idhaha waa idlaaqiisa oo labada xaalaba lagu idlaaqayo oo kaa kalena uu soo gelaya dee haddii uu bal matalan uu bakti kuba soo dhasho wakhtigaa hore yahay in dee lagu tukanayo taas buu isagu waxa weeye xadiidku faa'iideynaya tirmidi raximah llahu tacaala xadiidkaas markii uu soo saaray hadal buu raaciyay had iyo goor kitaabka tirmidina waa kutubta kale waxyaaluhu kaga duwan yahy waxaa kaga mid ah waa kitaab isagoo matniya haddana isagii sharxanba matigii baa iska sharxan oo dee aqwaashii culimmaduu soo dhigaya ama culimmadii amsaarta madaahiboodii buu soo dhigi waxyaalo jarxiyo tacdiil taraajin buu dhigan waa kitaab saas iskaba sharxan oo kutubtii kale dee isagii in badan isfuraya markuu xadiidkaa qabtay wuxuu ka cabiray waalcamalu calayhi cinda bacdi ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sala allahu calayh wasalam wagayri xadiidkan camalka lagu camalfalaa ayaa culimmada barhkood agtooda oo saxaabadii rasuulka ilaahay iyo kuwo kaleba ay kaba mid yihiin ay kuba tegeenoo ay yidhaaheen yusalla cala difli wain lam yastahilla bacda an yuclama annahu khuliq waa lagu tukanayaa difligii ama saqdigii kol haddii uu dee makhluuq oo dee taasoo wakhtigaa ruuxdii la gelinayay uu gaadhay oo dee la ogaaday walad in yahay ama taasoo kaleo in la ogaaday oo dee waa xaalaadkii hore ee qabla arbacati ashhur hadduu soo dhaco iyada taas bay kaba saarayaan waa lagu tukanaya markaasuu ka cabiray aimada madhabana wahuwa qowlu axmed oo isxaaq waana qowlkanuu sheekhu raajax yeelayo dee waa madhabtin oo taasay ahayd ba khaasatan almadhab aladii yantami ileyh axmed iyo isxaaq haddaba in arrintu intaasun kuma dhamma kollay intooda badani qowlkoodu waxa weeye kol haddaan inuun wax nolol tilmaamaya aanu kusoo dhalanu bakti kusoo dhashay laguma tukanayo laguma tukanayo waana intooda badan qowlkood maxaa mustanadkoodu yahay iyadana bal waxa weeye xadiid labaad baa jira oo bal maalan tirmidi iyo uu soo saaro laakiin kan hore waa xadiid muqiira ee jaabir ibni cabdilaahi xadiidkii ahayo laftigiisu ahaa adiflu laa yusallaa calayhi walaa yarisu walaa yuurasu xataa yastahil difliga laguma tukanayo waxna ma dhaxlayo lamana dhaxlayo dee wakhtigaasi koon ilaa uu dhawaaq istihlaalku waa dee siyaaxa laakiin waa waxii noolo tilmaamaya uun ilaa uu adigu ujeeddadu markaa uu soo dhashay wuxuun la arko tilmaamaya inuu noolaa uunoo markaasba naftuha kaba baxdee xadiidka laakiin tirmidi wuxuu sheegay hadal buu ku leeyo dadku khaasatan si ruwaaddu ay kuba wariyeen in idiraab ku jiro barhkood xadiidka mowquuf bay kaba dhigeen kuwa marfuuc bay kaba dhigeen mowquuf bay ka dhigeen kuwana marfuuc waxaana isagu raajax yeelayay inuu jaanibkan ah mowquufnimadu raajax yeelay isagu albani raximahu llahu tacaala tacliiqiisa uu sunan tirmidi ku leeyahy isagana waa saxiix yeelaa isagana uu saxiix yeelaa haddaba markaas dee bal matalan haddii labadu inoo sugnaadaan waaba la odhan karaa lafdigaa hore ee ka hore ah kan qaydkiisan kuba sugan ayaa lagu qaydayaayo waa kii isagu aan dee istihlaal lahayn baa kaa ama istihlaal un lagaba arkay baa lagu xambaarayaa haddaba kan dambena markuu qabanaya albani raximahme waxaan usheedaa tirmidi wuxuu kaba cabiray waqad dahaba bacdu ahlicilmi ilaa hada oo qaaluu laa yusallى calى difli xata yastahila wahuwa qowl sufyaan athawriy washaaficiyi dee kolley malik iyo asxaab ara'yi waa qowlkoodii oo wuxuu leey bacdu ahlicilmina qowl kan labaad bay ku tegeen oo waxay yidhaaheen laguma tukanayo difligii waa ilmaha adigu aan nolol kusoo dhalan ilaa la garto laga arko wax noloshiisa tilmaamaya xataa yastahila waxaanu ka cabiray sufyaan athawri iyo shaaficiya laakiin dee waa dad badan bal markay taa noqoto bal marka waxaan leenahay marka ay dee uu istihlaalkaas ama wax nolol tilmaamaya uu jiro kusoo dhasho way isku waafaqsan yihiin in lagu tukanayo waana xaalo wax dhaxlayo haddii dee bal maalan cid dhaxal loo joojiyay markaa janiiniya uu jiray waa dhaxalkiibuu gelaya haddii bal maalan waxa weeyaan aan istihlaalkaasi jirin waa tan labada qowloo qeyb inaanu wax dhexlayn markaa iyadna way isku waafaqsan yihin labada qoloba markaa ma gelayo oo waaris ma noqonayo ee laakiin ma lagu tukanayaa taas baa khilaafkan yahay labada xadiidna ay ku kala yimaadeen ayumadna ay ku kala tegeen shawkani oo kale iyo wuxuu kaba dhigaa qowlkan ah inaan laguma tukanayn oo uu leeyahy waa qeyd sharcigu ama shaaricuu soo kordhiyo waa istihlaalka kaas baanu kuba qaydaynaa buu isagu naylowdar kuba tagay bal waxaan leenahay meesha khilaaf xoog laa jira wixii lagu kala cogsanaya kaase waxaan ugu yar laabmayaa dee hadalka xaafid isagu masalada kamuu haddayne wax kaluu wadayo carab bay u timi kelimada saqada isaga ama saqdi oo ay u timi marka tacliiqa xagga hoose kuba suganna bal maalan markaas wuxuu noqday alqowlu bicadami salaati cala saqdi daciif wasawaabu sharciyatu salaati caleyh idaa saqada bacda nafqi ruuxu fiih wa kaana maxkuuman biislaami hadalkaasoo dhan baa meesha kuba sugan oo dee ruuxii arkeen ogeyna bal jaanibka kale mustanadkii iyo uu qaadan kara dee inaan bal maalan qowlkaa kale jaanibka kale qowl shaada ama daciifa ama aan mustanadaba lahayn wax daliilo aan lahayn inuu leeyahay bal waxaan lena masaladu kollay dee idlaaqaasun way ka weyn tahayba xadiidka kalena waa ta aan leenay qolooyin horta albaniya waaba saxiix yeelay bal maalan taas maqal ha kuma sugnaado aymo in badanna waa qowlkooda ay u badan yihiin waana jaanibka khilaafku uu jiro taasi waa masalo masalada labaad xalayta iyada waan soo qaaday sheekhuna si uu soo dhigtay waxaad moodaysa markaa si wax intaa wax ka sarreeyaba daliil ka sarreeyaba aanuu jirin oo masaladii halkaa aan soo qaaday nin taabicioo cabdilaahi ibnu macqal ibnu muqarin la yidhaaho in la keenay nin iyo naag janaasadood markaasaa markuuma wada tukane ninkiina gaar buu ugu tukaday haweenaydna gaar buu uguma tukaday markaa sheekhu ibnu shaahiin kitaab janaa-is uu leeyey buu uba tiiriyey waxaan ka cabiray waa taabici oo waa maqduuc intaasu ku dhaafayoo haddaba sheekhu wuxmuu raacin bal wax kale oo hadday janaa-is kulmaan oo janaa-is mar keliya ay kulmaan see la yeelayaa ama kayfiyadee loogu tukanaya muu raacinoo dhici karta in laba yidhaaho dee si waxaan intaa wax ka sarraysaba aan jirin oon laba hayne bal waxaan leeyahay kolley waa yar iihaamka halkan kuba sugan baan tanna uguba laamaya xalayna waan dhaafay waayo an waxaan ku idhi waa jaa-isun waa la wada tukanayaa laba xadiid baa horta kuba soo arooray janaa-is almujtamaca sida looguma tukanayo waa laba xadiid oo isla macnaa oo isla mowduuca inaa janaa-is haddii rag iyo dumarba janaa-isti ay kulmaan oo dee waxa weeyaanoo mar keliya la wada keeno see baa la yeelayaa xadiidka hore abu daa'uud iyo nasaa-i baa soo saaray camaar nin laba yidhaah waa nin taabiciya oo mowla alxaarit ibnu nofalo wuxuu sheegay oo uu camaarka sanadku waa sanad saxiixa inuu u joogay umu kulsuum bintu cali waa faadima bintu rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam baa dhashay waana ina cali bnu abi aalib koleyna dee xasan iyo xusein iyo way kaba yarayd malaa sanadii lixaad bay dhalatay iyadu oo waa waxa weeyaan ayay kaba yaraydoo dee zaynab waxaan filayaa zaynabna way kaba zaynabta kalaaba kaba weynayde iyadaba weeye haddana iyadoo aada iyo aada u yarayd ayaa cumar ibnu lkhadaab kolley waqtigii khilaafadiisii ayuu aabaheed cali bnu abi aalib buu weydiistay isaguna yarideeda ay yar tahay buu kaga cudur daartay bal markaa wuxuu sheegay inaanu dee wax kale iyo hami kaleba kuba jirine xadiid uu maqlay oo ahaa nasab dhammaantii iyo waxyaalahaas iyo sabab dhammaanteed inay go-ayso hadhow dee falaa ansaab baynahum yowma idan baa ila iman aniga tayda uun mooye bal xadiid saasuu soo naqliyo rasuulka ilahi kama maqlo adigu wuxuu inuu halkan xidhiir la yeesho halka ay wax kaba soo galaan ayaa hamigiisa ugu dambayn alxaasil de kolley qisadeedu way dheertee bal uu guursaday waana yareyd baan leenahay oo waqtigaas uu guursaday oo de waxaan filayaa inaana koob iyo toban jir kaba weyneyn waxaaba dee barhkood soo noqliyeen xataa faatima inuu dee yarida ay yartu isaguna aada ugaba wenye lagaba cudurdaarto cudurdaarkaa hore jire waa inanteedii laakiin bal markaa adigu zayd dee waa tan cumarna qisadiisa waan garanaynaa waxaanay aimadu soo naqliyaa sianawi yar markaa qolooyin kaleba inay nin zayd inan zayd la odhanayyo ruqayo ama faadimo labada magacba aan arkay ay u dhashay xaasil cumar dee isagu waa tii la dilay waa looga dandambeeyey oo niman ilmo jacfar ah ayaa isaga dandambeeyey oo barhkood ay kaba dhinteen markii dambena cabdullahi bnu jacfar isagoo qaba ayay dhimatay haddaba wuxuu qisadu ay ahayd maalintii iyada janaasadeedii baa la keenay umukulsuum waxaana dee waa aqdaarta qadarkaas saas ahaaye iyadiyo inankeedii zayd baa waqti wada dhintay inankeedaa zayd baa waqti wada dhintay labadoodiibaa la wada keenay markaa taas weeye kolleyna markaasin deeto maxaa la sameeyey oo dee markaa imaamkii uu sameeyey inankii ayaa xagga hore la soo mariyey iyadiina xagga dambe ayaa la mariyey de waana la ysdaba dhigay uun waana lagu wada tukaday camaar baa xadiidka wato abu daawud iyo nasaa-i ba ay kuba sugan tahay markaasuu hi arrinkii baan qoonsadayoo laakiin maxaa joogay saxaabo badan baa joogto waxaa kaba mid ahaa dadka fadhiyey ama joogay ibnu cabaas iyo abu saciid iyo abu qataade iyo abu hureyre iyo waxay yidhaaheen markaa markuu isagii qoonsaday haadihi sunna sunni waa kaa macnaha waa waa dee xukman marfuuc buu u yahay oo macnaha waa maxay hadday janais kulmaan san oo kale laysma baaldhigayo waa laysdaba dhigaya xaggii qibladaas taas loo dhigiba markaas saa laguma tukanayo bal markaasna laakiin hadday rag iyo dumar yihiinna dee ninkaa xagga hore soo maraya xaggii imaamkii xigaya haweenaydu ama dumarkuna way dambaynayaan taas baa kayfiyadan imaka timi ay tahay waana mar keliya lagu wada tukaday waxaanay ka cabireen saxaabada afartaa iyo rag kalena way joogeen barhkood baa sideetameeye gaadhsiiye riwaayaadka qaarkoode laakiin afartaa sida abu daauud iyo nasa iyo way kuba magacaaban yihiin inay yidhaaheen isaga inkaarkiisa iyagoo kaba jawaabaya hadihi sunna xadiidkan sanadkiisu waa saxiix albaania waa saxiix yeela ka labaad oo nasaa-i kolna uu kala gooyaa kolna waa israaciya waa xadiid naafic mowla bni cumar uu warinayo nasaa-i kuba sugan kitaabkiisaoo ibni cumar baa wuxuu sheegtay isagu in sagaal janaaso ayaa mar la wada keenay adigu waa sagaal janaaso waqtigoodii waana ibni cumar baana tukinayey markaasaa muxuu dhigay waa isdaba dhigay uunoo raggiina uu soo sokaysiiyey oo xaggiisii buu soo xegsiiyey dumarkiina xagga dambuu mariyey markaas baa deeto uu ku wada tukaday oo bal maalan waa xaggii qiblada uun intuu safkaa keliya kaba dhigay ayuu ku wada tukaday kanna waxa weyaan rijaashiisu waa dee isnaadku waa saxiix albaaniya labadaba uu saxiix yeelaayo bal waa masalada kale oon leenahay dee hadalkan maqduuca markaan iska dhaafno tani waa ficilkii iyo aragtidii iyo ijtihaadkii taabicigaase kayfiyada marka la eego loogu tukanaya haddii akhar min janaasa ay timaado ama akhar min meyt uu meeshu yimaado hadday rag iyo dumar kalaba yihiin waxa weeye saa xataa zayd oo inankeediia laga soo horraysiiyey dee isaga imaamka waxaa soo xigaya raggii xagga qibladana dumarkiibaa xigaya salaad keliyaana ku wada filan oo mar keliya lagu wada tukanaya bal waa markaa labada meeloodan doonayay inaan casharkeennii xalay kaga laabmo sababtu midna carad bay ahayd oo dee ciddii kitaabka daalacanaysunba aragtay cid kale may arag markaas dee manaanay dhammayn qowlkii kale musanadkiisu kuma sugna iyo daliilkiisu midna intaa yar baan kaba taabanoo loo qaad loo qaadan karaba suu usoo dhigay imaamku si wax intaa wax ka sarreeya aanay jirin oo bal maalan xagga kayfiyada iyo waxa laga yeelayo baabu dafni bileyli aasitaankii habeen wax la aasayey ee meydka hadduu dee habeennimo wax la aasayey bal taas buu baabkeediiyo waa xukumkeeda oo ah dee in habeenkii miyaa la aasi karaa meyd haddii uu mise waa la meyd barinayaayo maalintan baa la aasaasa dadka qaarkood ay yeelaan markaa sheekhu wuxuu uhi raximah llahu tacaala isagoo axaadiidii marfuucahayd inoo soo wada xadiidaynu hore usoo marrayna inoo keeni doona wadufina abubakrin abubakar ayaa la aasay radia allahu canhu leylan habeennimo abubakar markii uu dhintay khilaafadiisii markii la aasayay habeennimadiiba maalin buu adigu kolley waqti malaa waqtiyadii adigu kolley maalin buu maalin isniin ayaanay ahayd waanay inoo dambaysaa yowm alithniin bal kitaabkay matniga inooguba iman doontaa ayuu dhinto marka waa maalintaa uu dhintay habeennimadkeedii ayaa cumar bnu lkhadaab oo dee uu isaguna marka horeba waxa weeyaan uu isagu dee cahdiga marka la eegayo isaga ay ahayd inuu cahdi kuba wareejiyey khilaafadii oo kale ama uu sii magacaabay dee isagu khilaafadii uu siiba magacaabay ayaa markaa dee xilka iyo mas-uuliyadda hayayoo habeennimaa la aasay abubakrin waa la aasay kolley faatimana radia allahu tacaala canha wa ardaaha cali bna abi aalib radia allahu canhu habeennimu aasay isagaana maydhay habeennimona waa aasayoo iyaduna taasna waa wax sugan bal maalan taas xadiid kaleo marfuucina waaba kan xadaثna cثmaan bn abi shaybata qaala xadaثna jariir can الshaybaaniyi can الshacbiyi can ibni cabaasi radi allahu canهuma qaala anahu qaal waxa uu yihi ibnu cabaas sala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu ku tukaday calىa rajuli hada waa xadiidkii aynu soo aragnay shacbi ibnu cabaas uu ka warinaya awqaadda qaarkeedna uu man shahiida iyo cibaaraadka uu kaba soo cabiraye rasuulka ilaahay uu tukaday calaa rajuli nin buu ku tukaday bacdamaa dufina intii la aasay dabadeed bileylatin habeen oo ninka habeennimaa la aasay maalintiibuu ogaaday maalintiibuu qabrigii tegay oo markaasuu ku tukaday waa qabrigii waaba tanoo qaama uu istaagay huwa isaga iyo wa asxaabu asxaabtiisu ayaa istaagay oo qabrigii korkii iyagoo dee ku tukanaya wa kaana waxaanu ahaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sa'ala canhu mid weydiiyey dadka oo waxa uu yidhi waa qabri dee mambuud ah si aynu soo aragnay qabri muntabid ah gaar ah intuu arko cusbaa uu yidhi muxuu yahay oo uu yidhi man haada faqaaluu waxay dhahaan fulaanun hebel weeyo dufina waxaa la aasay albaarixata xalaytaa la aasay fa sallow calayhi markaa way ku tukadeen waa rasuulka ilaahi iyo asxaabtiisa la joogtay baa kuba tukaday xagga salaad lagu tukada qabri iyo umuuro waan soo maray maqsuudku markaa muxuu yahay imika halkan habeennima la aasay rasuulka ilaahay dee wuxuu iyaga ku yidhi xadiidka halkii idniga janaasadana waynu kuba soo marno maxay ii ogeysiin weydeen iyo taa waa yidhi oo jaanibka ah iyagii waa kuba canaantay waxay u ogeysiin waayeene laakiin habeennimadan ay aaseen umuu diidoo kumuu inkirinoo muu odhan maxaa habeen u aaseen maxaa u barin weydeenoo dee ula sug weydeen dee intaa waagu baryon anna aan kuba tukanayo muu odhan ee isagii inaanay soo ogeysiin taasunbaabay ahayd su-aashiisa iyo arrinkaas iyo dee taas bay ahaydoo marka xadiidka maxaa inooguba sugan iyo aathaartaa dee marka abuubakarinna saxaabadii way wada joogtayba waa la joogayoo markaa waa itifaaq saxaabo ayay noqonaysaaye in dee ay bannaan tahay meydkii in habeen la aasa way bannaan tahay taas waa mid laakiin maxaa jira xadiid kolley ibnu xibbaan buu sheekhu kama soo noqlinaya muslimna oo ku sugayo dee muslimna wuu ishaarayaaba oo ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh anahu zajara an yuqbara arajulu leyla ilaa an yudara ilaa dalik uu nahiyey macnaa uu manciyo dadka uu diiday kaba zajriyey shaksigii dee ninkuu imika halkan waa laqab uunoo haweeneydna waa la midunba isla xukumun weeye baabkane in la aase habeennimo in dee daruuro waxaan laga maaransan waayey ay meesha timaado uun mooyaane taas arrinkanna waa tan aan hayno bal markaa xadiidku intaasin kolley kuma dhammee muslim oo kaleo sababta xadiidkana caddeeya zajriga waxaa keenay ayaa waxaa kuba sugnaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalinuu khudbeeyey ninbuu xusay asxaabtiisa kaba mid oo intuu dhintay kafan aan dhammayn dee kafantiya looma dhammaynoo kafan aan saasoo dee aan ahayn kafan isgaadhsiisan laguba kafnay habeennimona la aasayoo markaasaa rasuulka ilaahay taas wuxuu zajriyey dadka u diiday in ruuxii habeen la aasay in lagaga tukanayo in dee saasi ay daruura keento uun mooye waxaanu raaciyey axadkiin hadduu walaalkiin aaskiisa iyo wixii ku tacalluqsan uu tawaliyo kafantiisa ha fiicneeyo bal markaa xadiidkaas sababto maxay caddaynaysaa arrinkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ugaba sajrinayay ninkii aaskiisii habeen ha laba aasay taasuun may ahayne inaan kafantiiyo wixii loo dhammayn ayaa jirtay oo aan kafantiisiina laba fiicnayn oo kafan dee dhan oo tii loo baahnaayo aan laguba kafnin marka waana kan raaciyo axadkiin hadduu walaalkii tawaliyo shanigiisa kafantiisa ha fiicneeye yidhi oo nahyigu bal markaa muxuu noqon waa bisababi taxsiin ilkafani waxaase haddii umuurihiisii loo dhammeeyo bal markaas dee wax basiyo ku suganni ma jirto habeenkii in laba aaso waa taa dee axaadiida hore ama xadiidka haweenaydii iyadana waxa weeyaan aynu soo maray dee ama nin bay mase masaajidka ay xaadxaadi jirtay xalayna aynu haynay dee kitaabu salaad iyana aynu kuba soo maray rasuulka ilaahay markii dambe uu tabay waxay u sheegeen dee waqti habeena ayan ahayd waqtigaa ay dhimato ay aaseenoo isagana rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh mashaqadii ay uba diidayeen bal taas bay uba sheegeenoo dee markaasun maayn waxa weeyaan xadiidkan maayo axaadiid kalena way jirtaayo bal haddii iyada ay wax bal maalan keenayo oo mancina saasoo ama waxa weeyaan iyadoon la dhammaynta jiiskiis iyo waxyaalahaa soo jirinaya laakiin la dhammaynayo aaskiiyo wixii loo baahnaa ee waa shay jaa-isa ayay noqonaysaa baabu binaa ilmasjidi cala alqabr baabu binaa ilmasjidi cala alqabri kolley xalayna waa tii aynu soo marnay baabkii casharku inooguma bilaabnay casharkii xalayto ee ahaa maa yukrahu min ittikhaadi almasaajida cala alqubuur xadiidkiina waa keenaya oo masjid la dhiso qabri korkii lagaba dhiso taas dee waana xalayba waan soo ogaanay horena salaad baan uguba soo ogaanay inay dee taas lacnadii ay kuba timi oo aanay bannaanayn ee bal taas buu baabkeedii yahay bal matalan tarjamada hore waa taase walow dee uu karaha kaba cabiray waa iyadoo in meeshii maqbarad ahayd masjid lagaba dhigto liajli lqubuur waa qabrigan daraaddeed iyo ama tan oo kale loogaba samaysto taas baabay ahayd halkanna iskii dee bal qabri korkii wax lagaba dhisaya laakiin waa laba tarjamo aada iyo aada isuguba dhowdhow in ama iyada qabriga in wax kale laga dhiso ama taabuut laga dhiso ama qubadba lagaba dhiso san dee dhacdo oo kale taas iyada axaadiiadeedii baabka ama kitaabka inooguma imanoo sababto axaadiia mu warine laakiin dee aimadii kaleba waa axaadiia saxiixo inoo wariyeenoo marka dambe aan sheegi doono xadaثna ismaaciilu qaala xadaanii maliku can hishaami can abihi can caaishaةa radi allahu canha qaalat anaha qaalat waxay tidhi lama shtaka nabiyu sala allahu calayh wasalam markii uu rasuulka ilaahay xanuunsaday waa xanuunkii uu ku wafaadi doono ayay dakarad sheegtay bacdu nisaahi haweenkiisii barhkood kaniisatan kaniise ra'aynahaa ay arkeen biardilxabashati wadanka xabashida ay ku arkeenoo yuqaalu laha maariyatu kaniisada magaca laba odhanaya maariya la odhanaya wa kaanat ummu salamata ummu xabiibata waa qolooyinkii sheegay ummu salama iyo ummu xabiibana radia allahu canhuma dee ummuhaadkii muminiinta rasuulka ilaahina zawjaadkiisii ka midi atata way tegeenoo ardalxabashati xabasha dhulkeedaoo macnaha waxay ka mid ahaayeen labadooduba dadkii hijrooday ummu salamana ninkeedii abu salama ayay laba socotay dee ummu xabiibana ninkeedii cubaydullaahi ibnu jaxshin bay laba socoto way wada hijroodeen waa dadkii halkaa hijrooday horeynuu soo maray laakiin dee markaan ilmo jaxshi kol ka soo yar warramaynay in cubaydullaahi ibnu jaxshin markii dambe halkaa uu dib u rido buu nasaaro noqdo halkaasna uu kuba dhinto rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa reerkeedni iyo aabaheed iyo dadkaasna islaam maaha oo bal dadkii rasuulka ilaahi laba dagaalamayo oo halkaas looguma soo meheriyey oo uu kuba guursaday ama umu salama way soo wada noqdeen hijradii kale madiinana dhib weyn baa ka qabsatayoo iyada iyo odaygeedii abu salama iyo inan markaa ay siday dhabarka kuba siday ayaa la kala reebay odaygay ka reebeen de markii uu isagu waxa weeyaan hijroonayey ayuu isagu dee abu salama ayay iyada qoyskood iyo ilkood dee walaalaheed iyo dadkaasi ay yidhaaheen adigu haddaad dee waxaan goosatay oodna diiday iyadu kuma raacayso ay kaba reebeen markii bal maalan taas ay ogaadeen qoladii kale reerin maalan abu salamana iyaguna waxay dhahan kol haddaad dee ka reebteen ninkeedii inankayga ma haysan soo inankii bay ka qaateen taas loo kala jiitay iyadii baa gaar noqotay inankeedii gaar abu salama madiinuu joogo malaha dee qoyskii uguba dhib badnaa dhib ay kaba qabsato markii dambena ilaahay si wadagee oo kulmin laakiin madiinu kuba dhintay dee beder dabadeed buu kuba dhintay oo dee waa kaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa deeta guursaday haddaba saasay ahaayeenoo iyagu waa dadka wadanka u hishurooday xabasho ee muhaajiraadkii kaba mida dumarkii muhaajiraadka fadakarata waxay sheegeen labadooduba min xusniha kaniisada qooxdii ay lahayd iyo sida fiican ee loo dhisay iyo watasaawiira fiiha tasaawiir ay lahayd ayay sheegeen farafaca rasuulka ilahina waa culus bal dee xadiidku waa malaa shan habeenuun wafaadkiisii ka hor eh farafaca ra'sahu madaxiisii buu sare u qaaday faqaala wuxuu yihi ulaa'ika kuwaas idaa maata hadduu dhinto minhum xalu kaba mid iyo alrajulu nin asaalixu fiican oo ruux saalixe banow way dhisaan calaa qabrihi masjidan qabrigiisa korkii bay masjid kaba dhisaan de markaa horena kuwa hore waxay uba dhisayaan siduu qurduba yidhaaho bal dee salaaxoodiiyo taa inay ku xusuustaan oo markaa ay ku daydaan oo ijtihaadkoodii oo kale ay lahaadaane dee markii bimuruuri lwaqti ayaa markii dambe ay noqotay waxaasoo dhan inta lagaba tagay iyagiiba la caabudo oo dee bal matalan taasaa markii dambe timi uma sawaruu markaasay intay qabrigii kuba dhiseen masjidbay sawaruu way taswiirayeenoo fiihi ay filmasjidi waa kaniisadan ama waxaan macbadkan ay halkaa kaba dhisteen tilka suurata suuradaasoo dee kii isagu dhintay suuradiisii ahayd bay ku taswiirayeen bal marka hore waxay ugaba jeedaanba marka dambe dee waxay noqotay taas iyagu laba caabuday ilaahay duunkii marka rasuulka ilaahi muxuu uhi ulaaika shiraarulkhalqi cinda allah kuwaasi khalqiga kuwa ugu shar badan weeye ilaahay agti bal markaa waxa ay tahay dee saan sooba ogaanay inay waxa weeyaan arrinkana waa yuxadiru maa sanacu saan horeba usoo maray rasuulka ilaahi waqtigaa wuxuu lahaa wixii ay sameeyeen kuwaasi ayuu dadka ugaba digayay oo saasoo kabagnaan laguma dhicine ee masjid lagaba dhiso markaa qabri ama qubuur dhexdood iyo halkaasiyo bal matalan ama dee taasi iyadu wax bannaan ma noqonayso ee waxaanay tahay in waxaa kaba dhalanayo dee wasaaisha waxyaalaha kuwa kaleba ay iyaga gaadhsiisay oo kale ayaa kaba imansiiya maxduurka weynbaaba kaba imanaya ama iyada axaadiia kalen sheegaya kolley axaadiite in ayaa waxaa kuba yimi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh albinaa cala alqabri inuu nahiyey atajsiis waa isagoo la nuuradeeyo la caddeeyo taasoo kaleba inuu nahiyeyo marka iyaduna ma banaana taabuut in laga dhiso qabri wax bannaan ma aha waxa weye in qubad laga dhisana iyada taasi ma banaana kolley tafriqada culimmada qaarkood se madhabka oo kale iyo ay yar kala farqiyaane bal maxalkan laga dhisay inuu meel qubuur ama musabala ama mawquufo ayay waa qubuurtaa dadku ay caadaysan inay wax ku aasaan ama dee cidibo waqfiday setan xumburi oo kale waa waqfi oo dee dad baa waqfiyey bal taasoo kale oo yidhaaheen ma bannaano waa la duminayaa iyo haddii dee meel milkigiisahayd ama meel iskaba bannaan la dhiso ay karaahown kaba dhigeen kolle tafriqada iyo tafsiilka wax daliiloo kala qaadayaa ma jirto wax daliiloo keenayaa ma jirto walo madhabka qowlka saas uu kuba sugan yahay waxa weeyaanuun dhis dee qabri wax laga dul dhiso hadday taabuu tahay iyo haddii bal matalan ay tahay taasi wax bannaan maaha way bannaan tahay dee dhulkii in yar sare looga qaado ciiddiisii way bannaan tahay calaamad in loo sameeyo laguba garto lagu garto ama qabri ahaan ha loogu garto ama ruuxii dee uu ruuxani qariibkiisa ahaa calaamaduu hadhow qubuurta kale kagaba garto haba noqoto waayo abi daa-uud iyo waxaa kuba sugan cumaan ibnu madcuun aynu soo marray kitaabka halkii janaais bilowgiisii markuu dhintay markii uu dhintay oo dadkii ugu horreeyey baqic laguba asay horena waa u dhintay sidaynu soo marray dee janaise in rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii la asay nin uu amray inuu dhagax u soo qaado waana dhagax roon buu ahaa ninkiibaaba ku cuslaado qaadi kari waayey rasuulka ilaahi baa tago intuu gacmihiisii dee waxa weeyaan maaradii iyo qamiiskii dib ugaba celiyey ayuu soo qaaday oo markaasuu halkaa madaxiisii dhigay oo yidhi waxaan ku garanayaa walaalkii qabrigiisa macnaha isagan calaamo ugaba dhigaya aan kuba garanaya marka haddii dee wax calaamo ah oo lagu garto qabrigii ama ruuxii dee zaa'irka ah ee qariibkiisaasi xabaali hadday bataanba ugaba soco ee calaamataasa iyadna lamaba diidayo laakiin wax kaloo ama qubad oo kale ama waxa weeyaan iyadii dee taabuut oo kale bal dee inay ruuxii markaa xabaalaha caynkan oo kale laguba aaso intaa ama dujaciisa ayuun baaba u leeyahay laakiin waxaan ziyaada haddii lasoo dayro oo kale intani waa qubur ama meel waqfiya ama musabala dadkao dhan bay ka wada dhexaysaa intaasunbaabay tahay intani ziyaadadan wax bannaan in lasoo xidha oo lasoo xataa taxwiid laguba soo sameeya taasna ma bannaanaanayso bal waxaan leenahay iyadana axaadiida annahyi can albinaa cala alqabr iyo atajsiis iyo waxyaalahaas oo dhammi dee waa nahyigaa litaxriimka rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh manci aan bannaanayna in laguba sameeyo baan leeyahay xabaalihii baabu man yadkhulu qabra almar'ati hadakani baabu bayaani man yadkhulu qabra almar'ati kolley waa xadiid aynu hore usoo marray intaan janais kuba jirnay bal qabriga haweenayda yaa gelaya ma dumar baa la odhanaya marta idinku qabtoo iilkii dhigo oo aasa mise rag way geli karaan weeye waaba xdثna mحamed بن sinاn qal xadثna flux بن سlayman qal xadثna hilaal بن عaliy can anasin xadiidka waynu soo maray bal hilaal iبnu caligan aniga kitaabkayga halkaa hore bilaal iبnu cali uu dhigto waa ti aan soo saxnay can anasin radi الlah canhu qaal shahidna waxaan xaadirnay binta rasuuli اlaahi slى الlah عalيه waslm waa dafna binti rasuuli اlaahi slى الlah عalيه waslm rasuulka ilaahay habrihiisii mid kaba mida oo la aasayo ayaanu xaadirnay walxaal rasuulu llaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam jaalisun cala alqabri waa umu kulhuum weeye rasuulka ilaahay uu fadhiyo qabriga korkiisa waayo in ruqaye rasuulka ilaahay beder buu kuba maqnaa waana dee in labadii uu isaga dambeeye isaga dambeeyey cuhmaan marka la eega ibnu cafaan dunuureyn taasba weeye ama zaynab dee abulcaas baa qabay haddaba rasuulka ilaahay qabriga ayuu dul fadhiyey fara'aytu waxaan arkay caynayhi tadmacaani intaas waa intan hore usoo marray weeye ama halkaa tarjamada uu dhigtay labadiisii oo dhowd oo ilmaynaya fa qaala wuxuu ihi hal fiikum maydinku jira raggii buu la hadlayaa min axadin axad lam yuqaari fi leylata anaa xalayto aan dee ku dhicin ama aan u teginba haweenay taas waasaynu halkaa tafsiirka kuba soo marray bal tafsiir kalena way noo soo socdaa taas buu yidhi fa qaala abu dalxata ana abu dalxa yidhi aniga haah kale intana macnaheeda waan soo sheegnay iyo bal waxaas ruux halkaa dee haweenay gacantii kuba qabanaya iilkii dhigayo kale ruux bal xusuustaas iyo waxyaalahaasi ay ka yar durugsantaho ka yar fogtahayo waata aan nidhi baabay habboonayd cuhmaanna iyo dee cudurdaarkiisiina waatee aynu hore usoo sheegno imaka umuuraha kuma noqonayno tafsiir kalena waynoo soo socda madhe fa qaala abu dalxata ana qaala wuxuu idhi fanzil dhaadhac fii qabriha qabrigeeda ku dhaadhac fanazla fii qabriha qabrigeediibuu ku dhaadhaco faqabaraha isagaa iilkii intuu dhigay iilkii xidhay oo sidaas aasay markii dambe ciidda waa lagula rogay qaala bnu mubaarakin waa imaamkii cabdullaahi bnu mubaarak wuxuu yidhi qaala fulayxun waa fulayx ibnu sulaymaankan weeye uraahu waxaan u malaynayaa yacni dembe inuu halkan lam yuqaarif ujeedo lam yuqaarifi dembe aan kasban dembi aan kasban inuu taa uma jeedo ayaan uba malaynayaa waa fuleex baa leh markaa bukhaarina isagoo macnahani inuu suurtagal yahay halkan inoo bal xoogeynaya ayaa wuxuu ihi qaala abuu cabdillaahi bukhaari baa wuxuu idhi liyaqtarifuu waa lafdigaa qur'aanka oo waliyaqtarifuu maa hum muqhtarifuun ay liyagtasibu ay kasbadaan weeyo dee liyagtasibu maa hum muktasibuun ay kasbadaan waxa ay kasbanayaan oo marka hadday noqoto imanka muqaarafada halkan dembi oo lagu dhaco lagu fasiro dee waaba tan oo lafdigan cumuumkiisu waa kuba yimi bal maalan taas laakiin de waa tii aynu hore usoo maray bal macaani bal waxaana ah suurtagal inay tahay bukhaari inuu hadalkan ibnu mubaarak furix kaba soo naqlinayo xoogaynayo waana suurtagal inuu leeyahay ha tafsiirkaasi waa jiraaye laakiin lafta muqaarafa halkan macno ka akhasan ayaa loo jeedaay oo ah aljimaac oo dee taa aan soo tawjihinay jimaacana uu inooba horeeyey ee bal maxalu shaahidku waa maxay maka halkan haweeney weeye qabrigeediina dee waxaa ku dhaadhacay abudalxa hadday dee cidi caawinaysay oo kula dhaadhacdayna abudalxa meeshii il ka dhigayay marka dumarka marka ay noqoto dee qaadidooda la qaadayana bal dumar iyagaa maydhaya dumarkii dee allahuma dee ninku haweenadiisa waa maydhi kara sidaan soo maray ee waxa weeyaan haweenidna way maydhi kartaa ninkeede laakiin qaadida marka dambe la qaadayana raggiibaa qaadaya qabriga gelintiisana dumarku taa way ka daciifsan yihiinoo qabrigii ma gelinayaane bal waaba tan aynu soo marray in laga nahiyey can itibaaci iljanais inay janaista u raacaanba qabrigii taas in lagaba nahiyayo marka waxa weeye dumarkii dee haddii maxaarimteedii ay joogto iyo haddaanay jooginba cidda qabriga gelinaysa dumarkii waxay noqonaysaa raggii dee haddii maxaarimteedii ay joogtana iyaga kaba horeynaya ciddii kale laakiin halkan abudalxa maxramkeedina ma ahayn waa ka rasuulka ilaahayna isagoo jooga bal isagu yidhi kuba dhaadhaco bal markaa ragga weeye kuwa qabriga dumarkii gedhigaya say dee raggaba kuwa qabriga gelinaya ee ruuxa ilka dhigaya ay rag uba yihiin baabu salaati cala shahiidi baabu xukmi salaati cala shahiidi waa wuxuu u baabaysan yahay xukmi salaati salaada xukumkeedii cala shahiidi ruuxa shahiidka laguma tukanayey macnaha maxaa xukunkeedu yahay miyaa laguma tukanaya mise laguma tukanayo shahiidka halkana waxaa loo jeedaa qatiilu lmacrakati fii xarbi lkufaar ruuxii dagaal lagu dilay isagoo gaalo lala dagaalamayo kaas weeye shahiidka imika halkan loo jeedaa hadduu markaa rag yahay iyo hadduu dumar yahay hadduu ruux saalixa iyo hadduu daalix yahay farquma dhexeeyo hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahay laakiin waa waxa weeye uun waa qatiilulmacraka fii xarbi lkufaar markaa meeshii maxaa baxaya haddii ruuxii ka soo qaado dagaalkii gaaladaba waa la dhaawacay laakiin markii kumuu dhiman mudduu noolaa xayaato mustaqirah eeg xayaato mustaqirah dabadeed buu dhintuu nabarkii ubaba dhintay laakiin xayaato mustaqirah waa la maydhayaa oo kale taas oo dee mar dambe hadduu dhinto taas oo isagu kuba baxaya waxaa iyada baxaya haddii qitaalku aanu ahayn qitaalkaa dee gaaladii lala dagaalamaye uu yahay qitaalka ahlbaqi iyo waxyaala laba dagaalamayo waa qitaalka muslimiintii iyaguna dadkoodii way kaba baxayaan oo dee bal maalan waa taasoo xukumkan iyagu ma yeelanayaan waxaa iyaguna bal maalan meesha kaba baxaya ciddii shahiid lagu magacaabay laakiin shahiidnimadu aanay ahayn sabab qatli dee lagu dilay macrako gaaleed laguma dilay waxaaba dee ah ruuxii mabduunka ah qoladii shuhadaa laakhiro dee badan oo xooga ah bal suyuudi waxaan filayaa risaale inuu kuba leeyo bal qolooyinkaasoo xoogaa dee inay noqonayso waxoogaa ay noqonayso de axaadiidta qaarkoodna ilaa shan toddoba axaadiiday iyagoo urursan kuba timi way jiraane bal kuwaasna iyaguna saade xataa haddii anufasaa oo kale iyagana waa la maydhayaayo kuwaasna iyagu kuma jiraan bal markaa maxay tahay halkan baabka uu noqonaya waa ruuxii dagaalkaa laguma dilay salaadiisa maxaa xukumkeediiyo ma lagu tukanayo mise laguma tukanayo laba xadiid baan siraacinaa laba xukumoo kala duwan inoo faa'iideynaya xadaثna cabdullahi bn yuusufa qaala xadaثna laythu qaala xadaثna ibnu shihaabi can cabdiraxmaan bni kacbi bni maliki can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala anahu qaal koley ibnu shihaab malaa sanad sheekh labaadna cabdullahi bnu haclaba ruwaad kale way kaba wariyeen ee bukhaari laakiin tan waa kan doortay oo dee tanuu saxiix yeelayahay wuxuu yihi markaas jaabir bn cabdilaahi qaala kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sala allahu calayh wasalam yajmacu mid jamciya isu geeya bayna arajulayni laba nin dhexdood oo min qatla uxudin dadkii dagaalkii uxud laguma dilaya fii thawbin waaxidin maro keliya ayuu isu geynaya macnaa dad badan baa la dilay oo toddobaatan saxaabada ka mida ayaa maalintaa la wada dilay markaa dadkan xataa joogaya dee xabaashaqoodii iyo taasoo kalena in badan oo kamida dhaawac ayaa way dhaawacnaayeen oo iyaguna dee markaas dadkii oo badan jahdigaa iyo dhibtaa kale haysatay iyo mashaqada umuurahan baa rasuulka ilaahi salawaat bal dee iyadoon loo wada helina kafal loo wada helahaynba ayaa wuxuu isu geynaya maro keliya isugu geynayay laba shaqsi oo sida laisugu geynayana ama maradaasa loo kala dilaacinayo midba dee wixii ay kaba gaadho looguba asturayay ama iyada nafteeda ayaaba lagu wada kafnaya kolleyna laakiin dee taraajim buu inoo dhigan doonaa seer daba socon doonta oon arki doono xadiidka soo celcelin doono uma laakiin maanta jaanibka salaadu baan eegaynaa ama waxyaalaha kale taraajim ay ku dambaysaan uma yaquulu wuxuu odhanayay ayuhum waa labadan koodeba kolley kushmiyahani riwaayadiis weeye ayuhum qolooyinka kale ruwaadda bukhaari iyaga ayuhumaa bay ruwaadoodu ahayd oo riwaayadoodu ahayd baan ujeedaa laakiin dee tanna waa iyadoo lagu magacaabay un dee labadii dee wixii jamca laguba idlaaqi jiray bal dee waa siday luqaadkuba badan yihiinoo dee malaa luqada carabida fasiixa ayuunbaa musanaha siiqada gaarkaa leh dee luqaadku ama xaalo ifraad iyo xaalo jamacuun mooyaane luqaadku siday isagaba badan yihiin be ayuhum akharu akhdan liqur'aan keebaa u badan xagga qaadasho uu qaato qur'aankii dee waqtigaasna waa xifdi unbaabay arrintoodu ahayde xagga qur'aanka inta uu kaba yaqaano ka xifdisanya kaba yaqaano keba u badan buu odhanaya labadan meesha kolba qabri qabriga laysuu geynayo waayo nin kastaba qabri gaara looma qodi karayn fa idaa ushiira lahu haddii loo ishaaray ilaa axadimaa midkood loo ishaaro oo farta loogu fiiqo qadamahu fi laxdi kaas buu xagga iilka ku horreysiinaya macnaa xagga iilka kaasuu ku horreysiinayo jaanibkii oo dee xaggii qiblada kaasaa sii xigaya kii kalena uu daba dhigayo un waqaale waxaanu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ana anigu shahiidun calaa haaulaai yowma alqiyaamati kuwan markhaataan u ahi in iyagoo dee liiclaa'i kelimatilaahi u dagaalamaya la laayay taas baan anigu marag ugaba ahay maalinta qiyaamahayo dee isagoo ay la socdaan oo dhinacyadiisiibaaba lagu laayay oo dadkan ay kuba dhinteen wa amara waxaanu amray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bidafnihim aasitaankooda fii dimaahim dhiigyadoodii inaan laga maydhin lama maydhin weeye in dhiigadoodii lagu aaso ayuu amray walam yuqasaluu lama maydhin oo dee waaba kan dhiigyadoodii lagamama maydhin waayo calaamay uba tahay bal dee si axaadiis nooguma dambaysa xadiidka halkana dhowr goor buu soo celin doonaa marka dambena dee uxud iyo meelahaasna waa inooguma keeni doonaaye waxa weeye dhiiggan isagoo maalinta qiyaamaha uu cusub yahay oo markii nabarku uu ku dhacay oo kale ah midabku midab dhiigi yahay laakiin urtu urmiska ay tahay oy shahaado u tahay ayaaba lasoo saari doonaa maalinta qiyaamayo markaa dhiigoodii buu yidhi ku daaya walam yuqasaluu lama maydhin walam yusalla calayhim lagumana tukan lama maydhin oo laguma tukan bal inta kale qasriga iyo umuura waayo dhowr goorbaa imaka uu inoo soo noqon doonaa casharka caawa dee meelaha dambe uun mooye taraajimna way eegan doontaa waayo xadiidka waxyaalaha kuba sugan buu u dhigan doonaa taraajim kale uu dhigan doonaaye laakiin maxalushaahidku waa maxay walam yusalla calayhim walam yusalli calayhimna way noo dambaysaayo rasuulka ilaahi kumuu tukan laguma tukanna macnaa dee isaguna kumuu tukan manaanu amrin in lagu tukado cid kalena kumay tukan bay noqon labada laftiee isagoo majluub binaysan iyo isagoo musamo u binaysano xadiidka kuba sugan ee bal markaa meesha maxaan haynaa maalintaa dagaalkii lagu dadkii lagu laayay uxud rasuulka ilaahay kumuu tukan cid kalena kumay tukan waa intaas oo markaa ay noqonayso shahiidkii laguma tukanayo bal maxaa wax ka duwani miyuu jiraa waa xadiidkan xadaثna cabdullahi bn yuusuf qaala xadaثna layثu qaala xadaثanii yaziid bnu abi xabiibin qaala can abikhayri abikhayr marsad can cuqbata bni caamirin ana nabiya salى اllahu calayh wasalam kale sanadkan iyo raggiisa caawa dee waxay ugu cusubaaban jireen saas aan ragga uguba wada joogsanayna ee sanadkan dambeen haynana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi haadaa macduudun min asaxi alasaniid manaa asaaniidda kuwa ugu heer sarreeya ugu sixo badan ayaa uu kaba mid yahay bal eegtana waa halkuu abilkhayr ku qabanaya hadalku ku qabay qoran yahay ilana eega markaas waa halka uu marka dambe safxada aakhirkeeda can abilkhayr markuu sharaxa qabanayo walyazaniyu buu yidhi markaa waxaa ii taalla walisnaadu kulluhu basriyuuna wa hada macduudun min asaxi alasaniid isnaadku dhammaantii waa reer basra waxaana lagu tirinayaa asax alasaniid bal eega cibaaradan isnaadku dhammaantii hore basre halkana waynu soo wada marnay ishana mariya isnaadku waa wada reer basre buu yihi anigu ma lihi e imika waxaan leeyahay dee saasaa kitaabka kuga qoran yaa wax odhanaya ya adiga maxaa ku taalla de adigaa iga besada maxaa idinkaa saasaata maxaa odhan layde sidaas way kitaabkaas laakiin waxa way ragga nin basri reer basri kuma jiro ooda reer masar marka maxay noqotun halkii dee madbacada weeye miim la qori lahaa unbaa ba qorantay saxda un halkii basriyuntan meesha unbaa ba'dii unbaaba miima waaya misriyuuna weeyaan ooda reer masare nin isag kuma jiro nin reer basri kuma jiro sanadka min awaliya saxaabiga laga yeelaa dee cabdullahi bin yuusuf weeye waa bas garatee laakiin kitaabkaasna uu fiican yahayba dabcadaas aad bay ufiicanta waan dhaafay haddaba sanadkii ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay kharaja waa baxay yowman maalin waana dee khada yaro aada u basiida iyadoo hadda luqada carabeed ay jirto in bacdiyo miimtu kolkol tabaadul kaba dhexeeyo in ay isbedbedelaan oo kolkol lahajaadka carabeed ay kaba mid tahay kuwa halkaa bacda in miim ka dhiga bacda miim kaba dhiga reero dhan baa saas arrintooda ahayd oo laga yaaba meesha bacda oo dhan dee arrintooda miim uma aqriyo sida dee reer badan camal cabdiqays iyo reer adigu qaybo kaba mida oo dee markaa bacda iyo miimka iskuma bedelo meesha bacda aynu arkayno iyaga arrintooda ay miim tahay oo kale waxyaalaha la yaabka lahaa waxaa adu ama dee imanka qisada ma taabiye waan yar ishaaraya una nin kolley nuxaadii a'imadoodii ka mid ah maazini oo kale aan filaya reer basro ahaa ayaa waqtigii waathiq ninkii la odhanayay dee ina muctasim malaa mixnadii khalqa alqur'aan waa dee markii isaga dee wey aad bay u badnayd oo gacan misaabis dad kuma dilay markii dambe dabadii mutawakil baa dee joojiyey waa markaas dowladda cabaasiinta oo kale ayaa majliskiisii dee had iyo goor majlisyadaasna culimo ayay wada ahayd ayaa beyt baa laysku qabtay ama dee waa in shadriya walba ina musaabakum rajulan ina rajulan maxaa lagu nasbiyey waa boqor majliskii boqorka oo kale oo dee burhkood ay ahayn dee meesha inna iyo musaabakum in rajulan la yidhaahay ahaydo nasbadii adigu meeshiibaa la rogrogay oo markii laysku khilaafaa la yidhi fulan hala doono fulan halku jooga waa basra waa januubkii waa meel dhul dheer halkaasaa cid loo diray wafti waa kaasoo markuu soo galay ayaa uu weydiiyu yihi iyo to maazini oo dee mawaasiintu yihi mawaasiintu te adigu mawaasiintii baa reer cabdiqays buu yihi lahjadoodiibuu kula hadlay adigu wuxuu weydiiyey dee halkan imaka masmuka ayay basmuka odhanayaan iyaguna ayuu yihi magacaaga weydiiye magacaaga sho ninkana bakri baa la ydhaha bakri baa la ydhaha in luqadiisiina markaa ba in lagu dhawaaqo maaha boqorna waa hor joogaa arrintii waxay keenaysaa tadayur iyo sharaysi bay keenaysaa markaasuu yihi bakri baa la ydhaha uu gartay lahjadiisiiba de waay lahjadiisii inuu makri yidhaa makri yidhaa markaasuu gartay inuu dhowri majlis ka dhowro de inuu meeshii uu kaba yimaado makri iyo shirqoon iyo isaga baasaysy uu dhowro de tiba waxay u keentay markii dambana masalada ciraabteedii waa la weydiiyo de waa laanba bixiye bal marka waxaan leeyahay kolkol way isbedelaane laakiin tani waa khada una wax kale maaha ana nabiya sala allahu alayh wasalam kharaja u baxay yowman maalin fasallaa calaa ahli uxudin reer uxud baa wuxuu ku tukaday salaatahu salaadiisii cala lmayiti waa ka salaatii cala lmayit eeg salaada adeeg maalintaa hore eeg kumuu tukane laakiin waa goorma waa sideed sanadood dabadood ama ayaama kaba dhiman uun wax bilo yar baa kaba dhiman waa markuu wafaadi doono waa waqtigii xanuunkiisii weeye oo bal dee markaas maalintaa dabadeedba waa kan saxaabigan baa lahaa waa aragtitii igu dambaysa rasuulka ilaahi arkee salaadiisii uu meydka uu ku tukanayo oo kale ayuu ku tukaday uma sarafa ila lmimber mimbarkiibuu fuulay faqaala wuxuu uhi inii faradun lakum waa dee waxyaalihii uu sii ishaarayo inuu dee ufaadayo khalaas waqtigiis gaadhay ceelal yaan idin aho waan idinka sii horeeya ceelal yaan idinahay macnaa waan idinka horeynaya wa ana shahiidun calaykum macnaa waxaa samaynaysaan iyo waxyaalahaas iyo umuurahaasna dee anigu shahiid baan kaba ahay wainii anigu wallahi baan ku dhaartay la anduru waan arkayaa eegayaa ilaa xawdii darkaygii alaana imika macnaa waa ilaah baa u kashfiyey waana shay mawjuuda xawdkaygii imakaaban isha aan dee aan arkayaa buu leeyaon imika eegayaan daawanayaaba wainii aniga ucditu waa laysiiyey mafaatiixa khasaain alardi dhulka khasnadihiisa furayaashoodaa laysiiyey aw mafaatiixa alardi oo de waa dhulkii looba furtay ee kunuusu kasra oo qaysar iyo wax ka badan ba ay muslimiintu ahantiyeed wainii anigu wallahi baan ku dhaartay ma akhaafu calaykum idinkama cabsanayo an tushrikuu bacdii ina aniga dabadii ilaah u sharig yeeshaan dee waa majmuucooda afraad way jirtaayo way dhacday oo kale elagoo dad ridoobay laakiin waa idinku guud ahaan iyo majmuuciinu inuu rabbi u shariig yeelo taa idinkama baqanayo walaakin akhaafu waxaan kaba cabsanaya calaykum korkiina an tanaafasuu fiiha macnaa adduunyada inta laydiin furo adduunyada inay ku tartartaan ay collowdaan ay isku dishaan markaa taas oo dee inta iyadii ay isku xasadaan oo ku collowdaan oo kala badintaas markaasna barhkiinba barhka kale uu laayo taasaan idinkaba baqanaya xadiidka umuurihiisan oo dhammi abwaabbay leeyihiin ay kuba iman doonaan laakiin maxay meeshu tahay waa fasallaa calaa ahli uxudin salaatahu cala almayit reer uxud ayuu ku tukaday salaadiisii uu meydka uu ku tukanayo oo kale bal markaa waxaa inoo taalla xadiidka hore kumuu tukan baa inoogaba sugan waana mudda u dhaxaysa waa sideed sanadood waqti ku dhow ayay ahaydba markan dambe bal waxa weeye dee waa taanoo waa ku tukaday haddii aan idhahan salaadii mid laba mida meydka oon ducaya waxyaal laguma fasirin dee waaba waqtigaa dambe dambe dambe qubuurtoodii intuu tegey inuu kuba tukaday taas baa xadiidka inoogaba sugan kollayna bal matalan khilaaf waa jira culimmada dhexdooda khilaaf mashhuura qatiilka macrakada lagu dilay ma lagu tukanaya mise laguma tukanayo oo barhkood baa waxay yidhaaheenba waa lagu tukanayaa ayay kaba cabireen kolleyna waa nimankii reer kuufa saa xanafiyad iyo isxaaq iyo qowlkood barhna waxay yidhaaheenba laguma tukanayo waa siduu tirmidi usoo cibaaradu soo naqliyo qorooyinkii reer madiine iyo shaafici iyo axmed iyo waa maalikiyadii iyo shaafici iyo axmed iyo qowlkoode bal waxaan leenahay kolley axaadiis labadan xadiis way inoo yimaadeen imaam shaafici baana raximah llahu tacaala kolley cibaaro fiican buu leeyahay oo umuurahan uu bal matalan ku khulaaseeyo sheekhuna uu soo naqlinayo kitaabkiisan unbaa wuxuu ku yidhi akhbaartii waxay ku yimaadeen iyadoo dee marka la eego intay tawaaturtay aad mooddo waxaad isha ku hayso oo kale ay tahay oo macnaa wax lahuba ay tahay rasuulka ilaahay inaanu ku tukan calaa qatla uxud horta waa mid iyadaa wixii waaqacadan dambeen hayna maaha meelaha riwaayadka yimo inuu kuba tukada iyo inuu xamse gaar ahaantiisa toddobaatan goor allahu akbar yidhiyo in kolba koox la keenayo xamse uu kuba jiro uu ku wada tukanayo waxyaalahaasna wax ka sugnaaday maba jirto bal matalan oo iyada taasi waxa lasoo qaadi kara maaha xadiidkan cuqbuu soo qaado ama xadiidkan cuqba wuxuu leeyahy xadiidka dhexdiisa ayay kuba sugantahy waana cibaaradaasi mid inoo dambaysa sideed sanoo dabadeed inay arrintaasi ahayd qolooyinkanle waa lagu tukanaya waa qoladaa reer kuufa eele waa lagu tukanayaana qabri markay noqoto dee ilaa bil iyo uun mooye sanado dabadeed baa lagu tukanaya iyaguo ma odhanayaanoo dee xadiidka sidiisaguma camal fali karaan kuwan le meydka waayo waqtigan unbaaba lahayaan bal markaa wuxuu leeyahay waxaabaad moodaa un rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyadoo salaadan janaasada waxa ugu ahamsanay ay ducada meydka tahay oo xadiidkiina ahaa dee idaa sallaytum cala lmayiti fakhlisuu lahu ducaa oo ducadaata ugu ahamsan ama maqsuudka weyni uu ducada yahay inay ahaydba rasuulka ilaahi inuu u duceeyey uu istikfaar dalbay bal matalan taasoo kaleo bal markaa ujeedadiisa ama hadalkiisa khulaasada ahayd arrintan dambe xukumkaa haabitka ahhe hore wax nasakhaya maaha oo dee iyada marka la eego sanado dabadeed baa lagu tukanaya qolooyin kale waa lagu tukanayaana mabay odhan qabrigoo kale dee bil iyo waxyaale way yidhahen kolley xadiidna waa ku yimi rasuulka ilaah safar kuwa maqnaa malaa muddo kuwa maqnaa mayd sii dhintay inuu malaa muddo dhexdeed bil dhexdeed uu kuba tukaday ama bil iyadoo lagaba joogo laakiin intaa waxay kasii badan lamaba odhane bal waxa weeye taasba weeye horta khilaafku waa dee khilaaf jira imika meeshii aimada qaarkoodna khilaafka halkan waxay kaba dhigaan ma bannaantahy mise ma bannaana in laysku hayo barhkoodna waxaabay kaba dhigaan arrintu iyagoo kan dambaba eegay inay arrintu tahay istixbaab oo kale oo bal matalan ay tahay ma mustaxabbaa mise maahee laakiin dee axaadiidtaas iyada inoo sugan ee rasuulka ilaahay maalintaa horena inaanu kuba tukan bay ahayd tanna kol haddii uu ixtimaalayo hadalkaa shaafici oo kale in duca iyo istikfaar iyo waxyaala laguba fasiro marka la eegana waqti dambe ay ahaydbo qolooyin kale waa lagu tukanayaana aanay muddada intaa le qabri baa lagu tukanaya aanay odhanahayn oo kale bal hadalkiisaas tukeenayo bal dee si laysugu geeyo laysu waafajiyo on lagaba dhigin kan dambe inuu kii hore nasakhay markaas laba yidhaaho waa lagu tukan karaayo xukunkan dambe aan nasakhay si aan looba odhan bal dee wejkaa uu kuwa xambaaray waa wej baan leenahay dhow oo bal meeshii imanayaba wey xadiidkana labadiise ama kan hore uu inoo soo noqnoqon doonaa oo inoo soo celcelin doonaa bal xadiidkan umuuraha kale iyada inooguba sugan dee mucjisaadkan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh inuu dee dhimashadiisan uu sheegay iyo xawdkiisan iyo umuurahaas oo kale dhaartan rasuulka ilaahay dhaartayna de waxa way soo noqnoqotaayoo rasuulka ilaahay meelo badan bay kaba dhacdee marka khabarkii la adkaynayo la weynaynayo cidka adiga kaa dalabtay dhaar bayaanay jirinbe bal maalan dhaar laba dhaarto xadiidkii iyada way nooguma sugan tahay bal umuuraha kale ee xadiidka inooguma sugan iyo waxyaalana jawaanib kalena abwaab kale iyo meelo kale inooguma iman doonaan baabu dafni rajulayni wahalaathati fii qabrin hada kani baabu dafni rajulayni bacna baabu xukmi dafni rajulayni bal wuxuu u baabaysan yahay waxbaan ka tegay dafni rajulayni laba nin aasitaankood iyo wahalaathati saddexba fii qabrin oo macnaa marka loo baahdee ama dadkii dhintay ay badan yihiin aan loo kala qodi karayn mid kastaba qabrigaada aan loo qodi karahayn bal laba iyo saddexba in qabri la wadageliyo bal taas buu xukumkeedii ama wixii kuba tacalluqsanaya taa jawaaskeed ayuu baabkeedii yahay xdثna سcيid بن سلyman qال xdثna اlyث qال xdثna بن شhihاaب عن cبدالرحمن بن كعب أنa جابر بن cبداللahi رضي الله عنهma أخبره أن النبy صلى الله عليه وسلم kana wuxuu aha yجmc byn الرajuلayn mid isu geeye laba nin ayuu isu geynayay oo min qatla أxudina fيi qbri waay qabri buu isugu geynayo meel keliya ayaa lagu wada aasaya waa la kala horaysiinayo ama ha laysku xigsiiyaba ama ciid yar iyo waxyaalaha loo dhexaysiiye bal adigu labadii ayuu halkaas wadagelinaya tarjamadii wahalaathati fii qabrin baa inooguba sugnayd sheekhuna xadiidkan labada ay kuba sugantun buu soo arooriyey bal markaa waxay leeyihiin culimmadu had iyo goor caadadiisay tahay kolkol in xadiidkan uu soo aroorinayo mooye axaadiid kaloon shardigiisa gaadhsiisnayn ama bal matalan taas inuu ishaarayo tarjamadii kuba ishaarayo waxaana jirta de asxaabu sunan alarbacba ama asxaabu sunan ay wariyeen hishaam ibnu caamir alansaari inuu yidhi ansaar baa maalintii uxud rasuulka ilaahay uba timi oo waxay yidhahdeen asaabanaa qarxun wajahd anaa dhaawac badan iyo dhib ibaana gaadhay oo imanka ma wada qodi karayno dadkan oo dhan xabaalo ma wada qodi karayno markaasaa rasuulka ilahi wuxuu uhi ixfiruu wa awsicuu wajcaluu rajulayni wahalaathata fi lqabr macnaa qoda waasiciyana markaa laba iyo saddexba qabri keliya wadageliya waana xadiid tirmidi uu saxiix yeelay waxaa la arkaana iminka sheekhu inuu xadiidkaa ishaarayo tarjamada kuba ishaarayo walow xadiidkan shardigiisa gaadhsiisani labaun ay kuba wada sugan yihiin marka maxaa inooguma sugan laba iyo saddex qabri in la wadagelin karo sida xadiidkaa kale markaan eegno haddii dee aan nidhi laba nin baa la wadagelin karaana laba dumarna qabri waa la gelin karaaba oo laba dumarana qabri waa la wadagelin karaa haddii ay dhacdo haweeney iyo nin ay kulmaanba dee meeshii waa nin iyo haweeney baahideedna way timi maxaa xaalku noqonaya waxa uu halkan sheekhu kaba soo noqonaya cabdirasaq inuu isnaad xasana kaba wariya saxaabigii waatilat bn lasqaac in anahu kaana yadfinu rajula walmar'ata fi lqabri lwaaxid fayuqadimu rajula wayajcalu lmar'ata wara'ahu macnaa inuu lababa waa jinsi laba jinsi kalaba ah inuu qabri keliya ku wada aasayuu ninka horraysiinayay haweeneedna uu dambaysiinayay waxaana uu leeyahay sheekh waxaaba dhici karta inuu xaa-il min turaaba iyo waxyaale uba dhexaysiinayay khaasatan haddee ajnabiyiin iyo adugu bal dee haddii aanay xaalad daruuro ahayn xataa labadii nin in mid kastaba qabrigiisa gaarkaa lagu asa weeya xaalad daruura haddaanay jirin ama baahi dee kol hol xaajaduna yaanay daruuraba gaadhina xaajadu tunazal mansilata daruura kalo dee manzilo daruuraba la dejiyaaye bal haddii baahi ay timaado se lakiin haddaanay baahi jirin iyada ruux kastaba qabrigiisa in la geliyo qabrigiisa u gaarkaaba weeye laakiin markay baahi timaado xaaladaa uxud jirto oo kale bal umuurahani way bannaan yihiin waa jaa-isba weeye wuxuu ihi imaamku raximah llahu tacaala baabu man lam yara hasla shuhadaai waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay baabu mustanadi man lam yara bal wuxuu u baabaysan yahay daliilkii iyo wixii uu cuskanayay ciddii iyadoo ina markaa hore wuxuu tarjamada isagu dhigtay dafnigaa laba la wadagelinayo ama jamcintaa laba laisu geynayo iyo waxyaale iminkana waataan lahayn taraajim kale udhigan doonaa xadiidka u dhigan doonaaye ciddii bal iyadoo aan ku teginan arag haslo shuhadaay dadka shuhadada in la maydho wixii mustanadkoodi iyo daliilkoodii xdثna abوlwlid qal xadثna layث عn بn شhihaabi عn cabdالرحman بn kacb عan jaabiri qaal anahu qaal qaala النabiyu slى الlah عalيه waslm rasuulka ilaahi baa wuxu uhi waa maalintii xud idfinuuhum ku aasa fii dimaa'ihim dhiigyadoodii ku aasa yacni ywma uxudin buu ujeedaa walam yuasilhum walam yugasaluuna lafti hore ahayd macnaa rasuulka ilaahay dee mana maydhin manaanu amrin weeye salaadana waa saas oo kale isagu kumuu tukan cid kalena amarkiisii ugumay tukan oo muu maydhin ee waxa weeye isagii meydkii lama maydhayo taa horena laguma tukanayay ahayd markuu shahiid yahay lama maydhaye dhiiggiisaasa laguma aasayaa kolleyna waa dee tan waxaan filayaa caamata ahlicilmi qowlkooda weeye allahuma dee halkan buu kaba soo naqlayaa dee waana ahay kolley ibnu abi shaybatwe saciid ibnu lmusayib oo kale mala xasan albasrina waa la qowl isaguna oo isaguu jamciyaa ibnu abi shaybe inuu yidhi mayo waa la maydhayaayo ruux kastoo kullu mayitin yajnub fayajibu qasluhu kolley waa qowl iska yar baciidowna mayd kasta kolley markaa malaha ruuxu janaab kolle way kuma timaadaayo bal markaa taasi dee taasi waxaa filaya sheekhu wuxuu kama cabiray huwa min ashuduude bal waxa weeye in lama maydhayo oo waxaanan loo maydhayna waa taan xikmadeeda sheegnay nabaradan iyaga gaadhay dhiiggu inay iyagoo iyagu cusub ay imanayaan oo dhiiggu ka dareerayo laakiin uu ur udgoon leeyahay midabkii midab dhiig haba ahaado oo waaba xikmadda aan loo maydhahaynba weeye bal taasoo kale in waxa weeye in xikmadda aan loo maydhahaynoo dee lama maydhayo dadka iyagu shuhadada iyo dagaalka ama dee qatilulmacraka fii xarbi lkufaar si aan markaa hore soo nidhi baabu man yuqadamu fi laxd baabu bayaani man bal wuxuu baabisankana cidda la horraysin haddii ay dhacdo laba iyo wax ka badan in meel laysugu geeyo oo iil keliya la wada gelinayo haddii bal matalan midna iil loo sameeyo midna dhexda loo jeexo ama jiha kale iil loogaba sameeyo waaba kala duwanyine waa meel keliya laysugu geynayaa keebaa la horraysiinayaayoo xagga qiblada sii xigaya wasumiya waa la magacaabay buu yihi allaxda laxdigan laxdi waxaa loo yidhi liannahu fii naaxiyatin oo laxdiguu leeyahay waa sheekha leh bukhaari baa leh waxaan laxdiga laxdi loo yidhi waayo in dhinacii dee waxa weeyaan waa kan dhinac qabriga ka mida oo ayaa laga duwayaa lagaba loo leexinayaayo markaasan baa laxdi looguma magacaabayo liannahu fii naaxiyatin macnaa shay mustaqiim oo saa u toosan ma aha jaanib ayuu kuba sugan yahay jaanib baana lagaba qodayaa san baa laxdi loo yidhi wa kullu jaa'irin mulxidun wey ujeeddadu wax kasta oo dee isagu jaa'ira ujeeddadu leexsan dariiqii toosna kaba leexsani mulxid waa laguma magacaabaya kuwan dee mulxidiin diintii bal matalan ama ka tegaya ka leexanayaba waa tan mulxid laguma magacaabo bal luqaduu wadwadaa multaxadanna uma helayaan multaxad samayn macdilan waa meel ay u leexdaan oo dee ilaahay qudradiisa waa kaa ixaadaynaysa cidna ilaahay kama baxsan karto meel ay galaan iyo meel ay u leexdaan dee waxa weeyaan ma helayaan weeyaan oo ay uba leexdaan waayo qudradii ilaahay subxaana watacaala waa taa muxiida bijamiici khalqih manaa ujeeddadu wuxuu leeyahy un lafdigan laabta iyo xayada iyo daalku waa maadadan keliyo wuxuu tilmaamayaa un mayl adigu iyo leexasho wax lagaba leexdan yaalama alcuduulu can shay ha noqoto taas bal matalan kaa isagu diintii kaba leexday dariiqii toosnaa mulxid waa taa laba yidhi laxdiga waxaa loo magacaabay dee waa meel la jeexayo oo qabriga dhinaciisii waxa weeyaan lagaba jeexayo oo halkaa markaa wasad alqabri waa wax ka duwan ka leexsan oo kale murtaxadanna waa macnahaasay gelaysaa waa meel la galo loogu badbaado oo loo leexdo lama helayaan oo dee ilaahay subxaana watacaala kama baxsan karaan markaa bal wuxuu leeyahy lafdigan laxdi baa macnihiisu macnaha almayl iyo baltaasi ama alcuduul can shay taas buu yahay guud ahaan lafdigan maadadan marka laega laamtiiyo xadiyo daalku san ay kuma yimaadaan luqadii walow kaana mustaqiiman hadduu yahay mid toosan oo ujeeddadu aan dhinaca ahayn ee wax toosan saa dhexdaba iyadoo la jeexo shaqagan imika halkeenna la jeexo oo kale kaana dariixan wuxuu noqon lahaaba hadduu kaa yahay dariix buu noqon lahaa oo macnaa waa maxay lafdigan adariix ayuu leeyahay haddii xabaasha bartankeeda la jeexo xabaasha bartankeeda la jeexo kaa iyada laxdi lama magacaabayo laguma magacaabayo ama shaqi baa la odhan ama dariix baaba la odhanayaa buu leeyahy kaa isagu mustaqiimkaee laxdigu waa kaa dhinac laga duwayo ayaa laxdi la yidhaha kollay baab damboon casharkan ahayna wuu inooguba iman doonaa isagoo shaqiga iyo laxdiga iyo bal matalan taas tarjamo usoo dhigan doona bal kooda roon iyo kooda mudan iyo bal matalan taas ayuu dib buu inooguba keeni doonaa umuurahaasba wey wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacala xadaana bnu muqatilin qaala akhbarana cabdullahi qaala akhbarana leyt bnu sacd kolley leytiya inta ka dambaysa xadiidku waa isla sanadna inta hore isbedbedelaysa xadaanii ibnu shihaabin can cabdiraxmaan ibni kacb ibni malikin can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yajmacu bayna arajulayni laba nin ka isu geeyo oo min qatla uxudin uxud dadkii lagu laayay kaba mid ahaa fii thawbin maro waaxidin keliya ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isugu geyn jiray oo isugu geynayay bal isugeynta maradna ama waaba loo kala dilaacinayay oo waxa weeyaan dee maradaas ama waxaaba weeye iyadiibaa markii wax kale loo waayey bal markaas dee lagu wada duuduubayo labadoodii uma yaquul wuxuu odhanayay ayuhum koodeeba akharu u badan akhdan qaadasho iyo xifdiba alqur'aani qur-aanka keebaa u aqoon badan oo xagga qaadashada qur-aanka iyo barashadiisa keeba u badan faidaa ushiira lahu ilaa axadihimaa qadamahu fi laxdi kaasbuu laxdiga iyo ilka ku horraysiinay wa qaala waxaanu idhahnaa shahidnu calaa hawlaai kuwan markhaati baan u ahay kale daacadii iyaga lihaa-ulaahi weeyaane markhaati baan uba ahay kuwan ayuu yihi waamara waxaanu amray bidafnin bidimaahim dhigyadoodii in lagu aaso walam yusalli calayhim kumuu tukan walam yuqasilhumuu maydhin xadiidka weli dariiqi labaaduu leeyahay ayuu inoo wadaa wuxuu uhi waahbarana alawsaaciyu can izuhriyi can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma waa xadiidkii uun awsaacina waa sanadka intiisa hore waan halkan keenaynaayo bal matalan halkan dee layth ibnu sacad buu laba siman yahay laakiin maxaa sugan riwaayada awsaaci eeg can zuhriya can jaabirin buu yihi cabdiraxmaan ibnu kacbi maka uma dhexeeyo kolley zuhrina jaabir dee isagii maka lamuu kulmin oo halkan inqidaac baa riwaayada jira wuxuu sheegayaa un bal dee riwaayaad ka yimi oo halkan kala go' baa jira inqidaac baa jira sede waa taa iyadoo iyadoo mawsuula ay noo timi oo ibnu shihaab jaabir wax kamuu maqlin bal jaabir wax kamuu maqlin ataa inuu soo gaadhin waa soo gaadhay laakiin kamuu maqlin weeye ama xadiidku waa inta kaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam yaquulu liqatla axudin ayu haaulaai aktaru akhdan lqur'aan kuwankeebaa u badan xagga qaadasho qur-aanka uu qaato faida ushiira lahu ilaa rajulin qadamahu fi laxdi qabla saaxibi ninkii kale ee saaxibkiisa ka hor ayuu ka horraysiinayay wa qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi fa kufina abi aabbahay waa la kafnay iyo wa cami adeerkay fii namiratin waaxidati namiro keliya aabbaha iyo adeerkay lagu wada kafnay jaabir baa le namiradu waa burdowna oo amar suuf iyo waxyaalaha ama dee keyrkiiba ay kaba samaysan jireen oo liidliid lahayd ama mukhadado ahaydba weeye bal taas buu ihi kollay malaa ibnu sacad oo kale iyo waaqid iyo iyagu laba namiray kaba dhigeen dee bal haddii laysu geeyo walow riwaayadan saxiixa ay kaba horeyso waxay noqonaysaa in mid keliya loo kala jeexay oo markaa midba intii dee wixii ay ka gaadhaysay lagaga duuduubay taas bay noqon aabbihii waan garanno waa cabdullaahi ibnu xaraam adeerkiisan kolley mar danbuu keeni doonaa halkan sheekhu raximahullahu tacaala kamuu hadlin ee waxaabu leeyahay tasmiyadiisu way iman doontaa bacda baabe laakiin qolooyinka waxaa jirta labadan kitaab ee irshaadu saari iyo cumdatulqaari oo kale waxay yidhahaan waa camr ibnu ljamuux waa sax weeye waa camr ibnu ljamuux qabri baa lagu wada aasay markii la kala qowde jaabir aabi gaar u saarayna way inoo dambaysaa cashirkan ka dambeeya aan ku arki doonaa laakiin maxaa jirta inay labadaa imaanba ay kaba cabireen halkan uu adeerkii ka yidhi waa ta-adubunbuu u yidhi in adeerkiibuu ahaa iyadna abtirsiinta way noqonaysaayo ha kaba weynaado isagoo dee inamadiisa isku dahaadeene hayo aabihii haddii cabdullaahi bnu camr bni xaraam laba yidhaaho isagoo xaraamkaasi awowga ruma u ah cabdilaahi isaga awowgiisa labaad buu noqonayaa marka aabihii baaba adeer u noqonaya isaga ilmaadeer noqonayeen laakiin waxay labadooduba raaciyeen waxay kaba cabireen wa zawju ukhtihi walaashii hinda binta camrinna waa taasoo kolle waa cibaaro aan leeyahay kolley cibaaradu malaa sidaa saliim kuma aho hinda waa tii aynu soo marray markii la dilay isaga waa tii bal matalan ama dee faadimaaba intaa kuma soo marreen laakiin adigu waa ina camrinoo bal waxa weeyaan aabbihii bay walaaleen waa edadii dee walaashii maaha oo jaabir walaashii ma noqonayso aabbihii bay seedi u ahaayoo sahrigaasaa kaba dhexeeyey xagga abtirsiinta ruuxa isba dheeraadeen oo bal matalan taase in kolley hinda bintu camrin waa maha ukhtu jaabire inamaa hiya ukhtu abiih waa edadii waanu inoo iman doonaa dikrigu bal meel baa lagu wada aasay labadoodaas umuurahana kolley dee basrinteedu mala uxud iyo meelahaas weeye halkan de laakiin wixii janaaisi nagagaba tacalluqsanaaba weeye fa kufina abi wa cammi fii namiratin waaxida wa qaala sulaymaan ibnu kathiirin wuxuu yihi xadaanii zuhriyu xadaanii man samica jaabiran waa ariiqa labaadoo imika labaduba waa mutaabaco kii hore weeye haddaba kii layth ibnu sacad maxaan kuma soo aragnay sanadku mawsuul buu ahaa waana kaa inoo soo celceliyey ibnu shihaab can cabdiraxmaan ibni kacbi can jaabir awsaaci maxaan soo aragnay inqidaac baa sanadkiisa ku suganoo zuri iyo jaabir cabdiraxmaan uma dhexeeyo cabdiraxmaan baa dhacsan sulaymaan ibnu katiirkana muxuu yidhi xadaanii zuhriyu waa mid horta xadaanii man samica suhri baa yidhi xadaanii man samica jaabiran oo halkan inqidaaci ma jire laakiin ibhaam baa jira oo de waa mubham iyadu kanoo de inqidaacunbuuba la xukum noqonaya kol haddaan ruuxii la cadayn oon meel kale laguma magacaabinoo wa mubhamun maa fiihi raawi lam yusam siduu saaxib albayquuniya lahaa waa ibhaamo ciddii bal zuuri kaba maqlay ayaa la qariyoo la ibhaamiyo on magaciisii la sheegine calaa kulli xaalan riwaayada inoo muctamadkii taa hore weeye xagga kale sulaymaan ibnu kaiirkan waa nin reer cabdiqays oo reer basro ah markay zuhri noqoto kollay aimada qowlkoodu mufaadkiisu waxa weeye isugeyntiisu inuu zuhri markay noqoto wax ka warinayo daciif yahay zuhri markuu wax ka warinayo inuu daciif yahay zuhri markuu wax ka warinayo inuu daciif yahay laakiin dadka kaleen zuhri ahayn uu yahay dee isaga uu ku xoog leeyahay riwaayadiisu maantana zuhri buu inooga warinaya laakiin maxaa jira bukhaari raximah llahu tacaala sulaymaan ibnu kaiirkan bal marka la eego mutaabacadan waana mutaabaco waana tacliiq mooye laakiin xadiid mawsuula uu zuhri kaba warinayaa ma jiraan nin kale xusein ibnu cabdiraxmaan la yidhaha isagoo kaba warinaya kitaabka way nooguba sugan tahay oo uu kaba wariyaa rijaashiisa way tahay laakiin sulaymaan ibnu kaiir can zuhri halkan mutaabacada iyo khad tacliiq ah taas buu kuba sugan yahay ama aimada kale shantae muslim kaba mid yahay riwaayadiisa zuhri way soo saareen laakiin kalaamka culimmadu kolley marka la eego inaanu zuhri ku xog lahayno bal xaafid ibnu xajar xataa cibaaradiisii taqriib laa ba'sa bihi fii hayri zuhriyi buu kaba cabiraa dhib ma laha ama waa nin dee waxa weeyaan taas waa nooc tawthiiq waxaan zuhri ahaynoo zuhri isaga xaggiisa aimadu way daciifiyaan ama jaanibkaas oo kale bal markaa taa weeye bukhaari laakiin intanunbu waa tacliiqan iyo markay zuhri noqotay lakiin riwaayo kaleo xusein ibnu cabdiraxmaan buu leeyahy ama xadiidka waa ta aan soo ogaanay baabulidkhiri walxashiishi fi lqabri idkhirkii iyo xashiishkii qabriga dhexdiisa la gelinayay la adeegsanayey la isticmaalayay taas buu baabkiisi yahy idkhir horena waynuu soo maray kolleyna waa nooc daaqa kaba mida uun ur udgoonna waa leeyihi oo nooc cawska kaba mid oo urtiisuna ama raayaxa yar carfi yaroo udgoon le ayay say sheegaan laakiin anigu mid waxbamade waa laga yaaba baarhkood inay odhan jireen cawsameer iyo laakiin anigu waxaan xadidayaa ma jirto waxaan leeyahi un waa waxyaalaha daaqa ama kaba mida oo ay yidhaaheenna urtaas yar buu leeyahay bal taasba wayo dee xijaaziyana kaba baxayay bal taasba idkhirku yahay horena dee kitaabulcilmi iyo meelaba waynu kuba soo maray ama alxashiish waa cawska kiisa engegan oo dhan baa xashiish laguba magacaabaa haddii dee uu qoyan yahay waa taasoo way noo dambaysa alkhalaabaabay yidhaahaan ee imaka idkhirkii iyo keyrkiiba marka wuxuu leeyahy waa idkhirkii iyo waxyaalihii kale cawskii kaleba ama nabaataadkaa kale bal iyadoo qabriga dhexdiisa laba isticmaalo sida loo isticmaalaya wuxuu noqonayaa markaa iilkii ruuxii la geliyo dee labinkan la gelinayo kollay meelo ka banbanaan buu yeelanayaa meelahaas baaba gufays loo isticmaalaya lagu gufeeyo taasoo kale bal matalan haddii looba isticmaalo waxaa xukumkiisu yahay ma la isticmaali karaa bal umuurahaas dee jawaaskeedna wuu inooguba imanayaan xadaثna mxamed ibn cabdالlahi bn xawshabin qala xadaثna cabdالwahaabi qala xadaثna khalid wa khalid الxadaa can cikrimata can ibni cabaasi radi allahu canhuma can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaala anahu qaal xarama allahu ilaahay waa xarimay makata maka uu xarimay maka xaram buu kaba yeelay in lagu dagaalamana ma banaana falam taxila xalaal umay noqon liaxadin qabli axad aniga iga horeeyey dee inuu dagaalku markaa ama ku dagaalamo taas looma banayn walaa liaxadin axadna looma xalaalayn bacdi aniga dabadii oo dee xalaalna uma noqonayso axad aniga iga dambeeyana xurmadeedu si ay shalay ahayd bay maantaba kuwa noqotay sida xadiidku ahaa ama riwaayaadkii kale xadiidku uxillat lii waxaa lay fasaxay saacatan min nahaarin waayada qoom gaalaa haysto dhawaataa intaasoo boqolaal sanam ay kacbadii ku wareejiyeenba saacad iyagina waa kuwa si kala diiday markaa saacad maalin ka mida ayaa lay fasaxo kollay saacaddu dee intan aan saacadda u naqaano may hayne waxay culimmadu yidhahaan waa maalintaa subaxda uu soo galay ilaa casarkeedii ilaa maalintaa casarkeedii baabay saacaddu macnaa waa maalintaa uu soo galay fatxu maka markaas intaasaa aniga lay fasaxay dee waana kaa maalinkan uu khudbaynaya lahaa xurmadeedna imika waxay kusoo noqotay si ay shalayba ahayd bay kuba soo noqotay laa yukhtalaa lama goonayo oo lama goynayo oo lama goosanayo khalaha waa daaqeyda khaasatan waa ka qoyan aradbi weeye waa waxyaalaha aanay dadbeeranee dee iska baxee daaqeed aasa lama goynayo walaa yucdadu lama jebinayo lamana goynayo shajaruha dhirteedana iyaduna dhirteedana lama goynayo waa xaram walaa yunafaru lama eryayo iska daa dil lama dile waa iyadoo la eriyo sayduha ugaadheediina iyadna amni iyo meel amni bay kuba sugantao meesheeda lagama kicinayo lama eryayo lama didinayo walaa tultaqadu lama qaadayo luqadatuhaa waa wixii iyada dadkaba dhacay ee waxa weeyaan la helay ilaa limucarifin oo macnaa ma banaano weeye ruux isagu weligiiba yaboohinayo uun mooye meelaha kale haddaad wax hesho dee say noo dambayse kitaabkabaab kitaab dhan uu dhigan doono haddii aan la yidhaaho haddaad sanad aada yaboohiso cidi ay sheegan weydo marka dambe ood iska yeelanaysaaba bal markaas ama iyada maka ruuxa qaadaya waa ruux dee weligiiba tacriifinayo una laakiin haddii kale inaanu qaadinba weyo iyada lama milkeeyo uun wax iyada la helay ee tacriifkaasunbaaba lagu jiraya uno ilaa limucarifin midda waa cala dawaam faqaala alcabaasu radia allahu canhu cabaas baa wuxuu yihi ila alidkhira macnaa hadalkii rasuulka ilaahi buu ka soo reebaya waa istina dee isagii rasuulka ilaahi kamuu soo reebin laakiin waabata mid ay kaba cabiraan say cadfi talqiiniyaba ay u sheegaan istina talqiiniya macnaa si wuxuu u laqinaya rasuulka ilaahi inuu intaa uga soo reebo istitnaa talqiiniyo macnaa rasuulka ilaahay buu u laqinayaa uu weydiisanaya inuu bal istitnaha lama yimaado uga soo reebatanoo ila lidkhira lisaaqatina wa qubuurina macnaa intaa noo dhoweeye rasuulka ilaah noogaba soo reeb idkhirka uun mooyaane oo lisaaqatina kuwan waxyaalahan xullid iyo waxaa dhaldhalaaliya ee meelna waxay nooguma dambaysa qaynkiiy waa xadaadkii biraha tumayey oo ujeedadu marka ay dabka shidanayaan iyo waxaasay dee waxyaalihii ay ku hursanayeen iyo waxa uu noqonayaa hore dee waxaan dee dhaqso u baxaye dee marka ay malaa dab kuba shidanayaan iyo wa qubuurina xabaalaha iyaga maxlushaydku halkanba weeyaanoo xabaalihiina waa meelaha iyada bambanaan ee dee halkaasoo lagu guf lagu gufeeyey ayay noqonaysaa kolley cibaaro dee ibnu mundir sheekhuna kaba soo naqlinayo dee farshi iyo waxaase mala waxaan filayaa inaan saa tarjamadiisu farshi dhan aanay wada keenayne bal maalan haddii meeshiisaa loogu goglay adigu bal muhimku waxa weeyaan waa meelaha ka bannaan lebinka iyo waxaasoo la gelgeliyo taasun mooyaane oo taasaan u baahan oo kuwaase nooga soo reeb rasuulka ilaahi rasuulka ilaahi ama ijtihaad noqoto ama waxyi markiiba usoo wayo loo soo waxyoode fa qaala wuxuu uhi ila lidkhira hadalkiisi bay noo raacay markaa kaas idkhirka nooca nabaadka kaba mida iyaga agtoodana ay yaqaaneen dee macruufka kuba ahaa bal qolooyinkiina dee aaladan cusub adeegsada haddii xagga taswiiraha tagtaan oo suuradiisa a sooba saartaan oo bal markaa cidi ay odhan karto marka suuradiisii lasoo saaro waaba taas bal waaba dee idinku mala waxayd ragginaa in khibradaa leh u suurtogeliya suuradiisoo waliba mulawana inay heshaanoo bal matalan taasoo dee antareedka kaba heshaane bal waa taasuun kolley waxyaalahaas ila lidkhira uun mooyaan marka idkhirkii maxaa loo isticmaalaya xabaalihii waa loo isticmaalaya sida loogu isticmaalayana waa taan soo sheegnay waqaala abu hurayrata radia allahu canhu wuxuu uhi can nabiyi sala allahu calayhi wasalam liqubuurina wa buyuutina waa xadiidkii rasuulka ilaahi maalintan khudbadiisii ahaa horeynuu soo maray isagoo dheerba waana kii uu rasuulkii halkii cilmiayn kuba soo maray ee nin abushahl odhanayay uu yihi uktub lii yaa rasuulallah uu yihi uktubuu liabii shaahin uu yidhi xadiidkan maxaa laftiga isaga kuba sugnaahaa cabbaas inuu yidhi liqubuurina wa buyuutina oo halkan lisaaqatina beddelkeeda waa xabaalaha yaga iyo aqaladayada aqaladna way ugu baanaayeen siday ugu baanaayeen dee aqaladooda loox bay dusha ka saarayeen hadhowna ciid iyo waxyaalahaas ayaabay dusha kaba dhigayeen haddaba looxa ay dusha dhigeen ayay dee si aan ciiduna uba soo daadan ayay haddana dushiisa idkhirkan dhigayeen markaasay dee sandarkadihii oo kale ciid iyo wixii la saarayay saarayeen oo macnaa waxa weyaan khashabkaa ay saqafka ugaba dhigayaan ama meelihiisaa ka bambanaananay waxa weeyaan khashabkani isuba imanahayn iyo wixii ka sarreeyay duldhigan jireen oo tanna way usoo guran jireen oo taasna way uguba baahnaayeen liqubuurina wa buyuutina dee rasuulka ilahina waa kaa u fasaxay وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله waa tacliiqaad xadiidkii hore un dee duruqdiisii noogaba mid ah marka wuxuu leeyahy abaan ibnu saalix abaan ibnu saalixani waa nin adigu mawaalidii reer qureysheed kaba mida kole xaafid ibnu xajar siduu kaba cabiro taqbiirna wasaqahu laymaa yuu dhaah imaamyadu ninkan waa nin hiqa yidhaaheen laakiin ibnu xasmi baa halkan qalad kaba dhacayoo wuxuu uhi waa nin majuula ibnu cabdilbarna waa labada nin isku beledka labada imaam isaguna waa daciifiyey waana taabiciinta raggii ugu yaryaraa bukhaari laakiin tacliiqan weeye xadiidkan uu dhiganayo imika ibnu maaja baa isagoo mawsuula wariyey ee waa bukhaari waa tacliiqan asxaabu sunan alarbacana waxbay ka wariyeen muslimna wax kama wariye bal waxaan leenahay waa nin hiqa ah aimadaas tidhina dee qowlkoodu waa qowl marka la eega a'imadii kala duunayd ee kaba horreysay waxa weeyaan tawhiiqisay ayuu qowlkooda markaa noqonaya qowlkoodu mid marduud kuba ayuu noqonaya kaasi waa mid safiya bintu shaybana kolley horena waynu u soo maray waa haweeney qolooyinkii maftaxa kacbad ahayn jirayba kaba mid aha aabeed ooba shayba inuu markaa waa reer bani cabdidaar xafid ibnu xajar wuxuu ka cabira aragtay bay leed macnaa waqtigii rasuulka ilaahi bay dhalatay waana aragtay taas buu kaba cabiraa caaisho iyo dad kalena waxbay kaba warisay laakiin wuxuu yidhaha halkaas bukhaari waxaa ku sugan inay rasuulka ilaahi kaba maqashay tasriixeed waa halkan aan hayno kolley dee ibnu maaja nastan uguma sugan oo waatan leh samictu nabiya sala allahu calay wasalam milahuna maxay noqon waa liqubuurina wa buyuutina daa weeyaan qabriga iyo beytka waa tan weeye xadiidku bal halkana kolley waa kanoo rasuulka ilaahi saasay tihi aragtina way lahayd marka waa ina waxna kaba maqashay haba yaraado waxay kaba maqashayba in indaraquni oo kale sidoo xaafidba soo naqliyo idraageeda iyo ru'yadeeda isagu waa kasoo horjeedaaba mala mizi iyo waxyaalana way u iilanayaan laakiin dee raggaa waxaa ka wada hor imanaya qowlkooda tasriixan maanta halkan inooguma sagan ay leedahay samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam waqaala mujaahidu can daawusna can ibni cabaasin radia allahu canhuma macnaha waa xadiidkii uun kan mujaahidna waa xadiidka hore ibnu cabaas ayuu daraf kaba yihi isagoo dhanna kitaabljihaad bumaya kitaablxaj buu kuba iman doonaaye waa liqaynihim wa buyuutihim oo macnuu waa maxay markii hore lisaaqatina wa qubuurina baan xadiidkii ibnu cabaas kuba soo aragnay ibnu cabaas xadiidkiisan dambana ee mujaahid dariiqiisa ah liqaynihim wa buyuutihim kolley saaqadii iyo qaynku kama kala dheera qaynku waa dee kolley ruux kasoo farsama yaqaanna qayn way odhan jireenna waa xadaad ka bira tumay iyo waxyaalahaas oo kale isagaa u baahnaayoo isticmaali jiray weeye marka halkaa saaqatina ayaa liqaynihim ay kuba sugnayd oo macnaa waxa weeye qaynkoodna waa u baahnaa xabaalihina way ugu baahnaayeen aqaladna way ugu baahan yihiin marka rasuulka ilahina u fasaxayna iska gurtaan isagaba weeyaan amaa labadan riwaayo kale ee bal waxa weeyaan xadiidka abu hurayre iyo xadiidkan safiya ee halkaa qubuurina ee markaa saddex xaala inoo soo baxaysa qabrigii aqalkii iyo saaqadii markaas biqaynihim iyo waxa weeyaan banjida ama qaynkii wallah subxana wa tacala acla aclam